وعلمنا ما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا kole baab baan kusoo dhex jirnay waa baabkii adulmu dulumaatun uu u dhigta ama cunwaankiisa walow lafti xadiid ba kaasi yahay axaadiidna qaar baa inoo harsanaa bal baabka uu sheekhu kuba soo aroorinayey marka wuxuu ihi musanifku raximah اllahu tacaala xadaثna sulaymaan bnu xarbin qaala xadaثna xamaad bnu zaydi can caasimi can abi الضuxى qاl اجtamca masruuq washutayr bnu shakali fi lmasjid bal kolley sanadka waxaan filayaa intiisa badan waa dadaan soo aragnay abuduxana kunyadiisan buu aada ugu shuhroobay waa nin taabicaso caasim laxwalba taabicuu yahay iyo labadan ka dambeeyaabe waxaa lagu magacaabaa inuu muslim ibnu subayx baa la yidhaahaa laakiin kunyada abuduxa ayuu kuba shuhroobay aabihiina subax weeye oo saadu ay daamo oo ismigu saqar waxa la arkaa saxiixayn iyo inuu keli ku yahayba kaasi oo xagga marka la eego taas wuxuu yihi bal markaa abuduxa ijtamaca waxaa kulmay oo masruuqun masruuq ibnulajda waa taabici weyne waqtigii rasuulka ilaahay waa nin roon ahaa kaasba weeye waxay soo naqliyaan masruuq waxaa loo yidhi isagoo yarba malaa ka laxaday oo adigu markii dambana la heliyo sanbaa masruuq loo yidhi ee waa nin aada u qiimo badnaayo mukhadramiintii ka mida ama taabiciintii waaweyneyd kaba mid ahaa weyn iyo wa shutayr bnu shakalin shutayr bnu shakalna waa nin reer kuufa astan dee masruuqo reer kuufa u ahaa isaguna waa nin weyn oo waxa weeyaan saa dee masruuq oo kale waqtigii jaahiliyadii soo gaadhay waana nin hiqaa labadooduba dee saas oo dee taabiciinta raggii ugu horreeyun kaba mid ah labadaas baa waxay ku kulmeen filmasjidi masjidkii kuufa manaa masjidkii bay yimaadeen way fadhiisteen masjidkii markay fadhiisteen masjidkana dee dad baa joogay kala duwan oo xalaqaad ayaa jiray dad dee iyagoo meel xalaqaad kala duwan qabsanayay oo ku urursanaa fataqawada ilayha ilayhimaa xalaqu lmasjidi ama xilaqu lmasjidi fataqawada ilayhimaa waxay adigu intay kala tegeen xaggoodii kuba soo ururay xalaqu lmasjidi ama xilaqu lmasjid jamcu xalaqatin waaye masaajidka xalqadihiisii oo taqawada macnaa way kala asalka hore taqawada ama ficilkan kolle maadadan waxaa loo isticmaalaa dhiska ayaa loo isticmaalaa haddii la yidhaha qawada albinaa'a ama qawada alkhaymata marka aanay dumin wixii la dumiye ahayna furfur la furfuray oo kale ay tahay iyo suulin isaga laba suuliyo iyadoon hadmi iyo dumid aan ahayn taas baa imika laba yidhaha khaymadihii iyo dhiskii iyo waxyaalaha waa loo isticmaalaa macnuhuna waxa weeye markii labada ninoo aada u mudnaa la arkay oo meel fadhiisay oo kolley dee wanaag iyo khayr bay ama iyagu isu sheegayaan ciddii kale la fadhiisatayna khayr iyo wanaag bay ka faa'iidaysanayaan ayaa xalqadii kale laga yimi xalqadihii kale ayaa laga kala tegoo laga yimi oo iyagaa lagu soo ururay dhammaanba dadkii meelaha kale fadhiyaa ka yimi iyagay u yimaadeen oo macnaa waa maxay xalaqadihiibaa intaqadat watafaraqat min makaaniha uma ijtamacat cindahumaa meelaheedii bay ka kala tegeen oo dadkii meeshaa joogay meelihii kaley fadhiyeen iyaga agtoodii bay ku soo urureen asalka hore kelimaduna waa dhiskaan idha ayaa loo isticmaalaa markaan hadmi ahayn laakiin waxoo la furfuray ama la suuliye ama taas oo kale oo la adigu naqdi aan hadmi ahaynuun faqaala masruuqun masruuq baa wuxuu yidhi la ara anigu ma ictiqaadinayo haa-ulaahi waa dadkan iyagii agtoodii ku soo ururay meelihii iyaguba kollay dikri ilaahay iyo daacadii unbay kuba jireen oo masjid dhexdii bay fadhiyaane ay fadhiyeen iyo xalqadahoodiina kaba yimi u malayn maayo yajtamicuuna inay ururayaan ilaynaa xaggeenna oo innaga ay noo yimaadeen ilaa layastamicuu minaa khayran ilaa liyastamicuu inay maqlaan un mooye minaa xaggeenna khayran oo waxaan dadku xalqadahoodii ay uga yimaadeen ee innaga ay noogu yimaadeen wax kale maahee waxa weeye waa inay inaga khayr inaga maqlaan cilmi inaga kororsadaan faima an tuxadida can cabdillaahi fausadiqaka ana waima an uxadida can cabdillaahi fatusadiqanii markaa kala de ay taatoo dadka ay noogu yimaadeen dee in wax laynaga faa'iidaysto cilmi laynaga maqlo khayr laynaga maqlo faima an tuxadita inaad adigu waranto laba mid weeye buu leeyahy inaad adigu kaba waranto can cabdillaahi cabdillaahi ibn kolladii aan kuufo joogno oo dadkani waa dadkii reer kuufa e ama sanadkuba uu kuufiye cabdullaahi waa ina mascuud weeye iyaguna kibaartii asxaabtiisii iyo dadkii cilmiga badan kaba xambaaray bay ahaayeen haddaba waxa weeye uun dadki waa kuwaa inoo yimi khayr inay naga maqlaan bay inoogu yimaadeene laba mid kala dooruu leeyahy inaad adigu ka warramaya ee ka xadiidka sheegaya cabdillaahi ibni mascuud wixii aynu kaba maqalay kaba sheegayaad noqoto fa usadiqaka aan kuu rumeeyo ana aniguna dee waxaa dee waan kula maqlay aan idhaha run buu sheegayaayo arrinku waa kaa wa ima an uxadida inaan anigu noqdo ka xadiidka sheegaya ka xaqriaya ka dadka dee adigu waxaan aynaga dooniyaan u sheegaya ee u gudbinaya can cabdillaahi cabdillaahi inaan kaba warramo fatusadiqanii adiguna ad ii rumaysid oo dee inaad taa adna aad kaba maqashay aada caddaysidun labadaa mid kala dooruu ku yidhi fa qaala shutayr baa wuxuu yidhi xadis yaa abaa caaishata abaa caaisha waa kunyadii masruuq oo kunyadiisii bay ahayd abaa caaishow waran adigu ka xadiidka sheegaya noqo qaala wuxuu yidhi markaa waxaa odhanaya masruuq baa odhanaya ama abu caaisha hal samicta ma maqashay oo shutayrow may ma maqashay cabdallaahi cabdillaahi ibni mascuud yaquulu xaalu ku qowlayo alcaynaani yazniyaani walyadaani yazniyaani wاlrijlaani yazniyaani wاlfarju yusadiqu dalika aw yukadibu imanka isaga maka maqashuu leeyahy kolley asalkiisu waa xadiid marfuuca rasuulka ilaahay xadiidkiisii wayuu ibnu mascuud warinayo laakiin imanka iyagii isagii bay ku joojiyeen oy sheegayaan isagoo saaleh de waanay iska badan tahay kolkol ninkuu xadiidkii uu maqlay fatwa ahaan iyo macno ahaan isagoon rasuulkii ilaahay u kor yeelin inuu u sheego ama macno ahaan ama mawcid ahaan u sheego ma maqashay buu leeyahay isagoo yidhi cabdullaahi ibnu mascuud alcaynaani labada indhood yozniyaadi way sinaysanayaan kolley sinada labada indhoodna waa dee arag eegidda ay eegayso waxaan loo markaan loo bannayn bal dee kolley sinadii kaley mabda u tahay dariiq bay u tahay wuxuu horta wuxuu ka wada bilaabmaa nadarka aan bannaanayn ee bal ayuu kaba bilaabmaa wixii ka dambeeyeyna markaa waa nadarka waa waxa ugu horeeya ee dee mabda' noqon kara iyo bilow dariiqii sinada kaas baa ugu horeeya xataa waxyaalahan kale hadday lug tahay iyo hadday gacan tahay iyo waxaas oo dhammi waa wax ka dambaynaya bilowga hore ayaa kaas ba-a alcaynaani yazniyani walyadaani labadii gacmoodna yazniyani way zinaysanayaan oo iyagana zinada labada indhoodna waa nadarkii zinada labada gacmoodna waa taabashadii waxaan loo badnay inuu taabto warjlaani labada lugoodna yazniyani way sinaysanayaan oo iyagu waa socodkii ay u soconayeen markaa dee adugu waxaasun ama faaxisho samaynteeda ama haasaabaha xun iyo waxyaalahaas ay u soconayeen waalfarju farjiguna yusadiqu wuu rumaynaya daalika arrinkaa yukadibu oo macnaa dee markay intaa waxyaalahaasi waa wasaa-ishii hore haddaan farjigii laguma dhicinna dee waxana aan wax la daa'imay aan ahayn oo wax mar dhacay noqoto dee sagiira bay gaar ahaan noqonayaan laakiin farjigii baa u rumaynayo dee faaxishadiibuu ku dhacayaa sinadii xaqiiqi ahayd baa dhacaysa kaladii dee farjigina uma rumeeyo wixii hore dhici karta hadday iyagoo mujarada uun yimaadaan inta aanay wax raacin sa aragoo kale markaa taabashadaasoo kaleo intaas aanay wax raacin acmaashii xataa acmaashan kale saalixaadka ama dunuubtii acmaashan saalixaadka inay kafaarada u noqonaysa noqon lahaa kol haddii dee la gaadho heerkii ugu dambeeyo markaa farjiga uu rumeeyo wixii waxa la yidhaaha sakiiro lagu tiriyaa ma jirte zinadii baa waxaan oo dhamme ay noqonayaan iyo dembigaa kabiirada ah haddaba farjiga ayaa ah ka rumaynaya arrinkaasoo ku dhacaya zinadii aw yukadibuha ama wuu beeninayaayo dee waa isagoo ka dheeraade wixii oonay faaxishadii dhicin oo dee waxaani dariiq zinay ahaayeen zinadii ishuna waa arag sinadii gacantu waa labsi sinadii lugtu waa socod in naftu way doonaysaa waxaa si lafdiga xadiidkii kale marfuuca in allaha kataba cala bni aadama xadahu min azina waa xadiidkii ay tani umuurahani kuba yimaadeen baa ka ah wixii xadigiisi waa wax dee qadaran oo kolley uu ku dhacayo markaasay farjigu markaa ugu dambayn ama waa kii u rumaynaye wixii dee faaxishadii weyneed markaas isagoo sameeya ama beeninayo isagoo wixii kuba dhicina barta haddaba wuxuu leeyahy cabdullahi bn mascuud oo sidaa yidhi ma maqashay faqaala wuxuu ihi nacam haa waan maqlay oo waxaa odhanaya shutayr baa noqon oo u rumaynaya waan maqlay isagoo sidaa yidhi qaala wuxuu uhi wa ana samictu anigu haddaba aniguna waan ka maqlay hadalka waxaa dib u le masruuq baa leh qaala haddana masruuq baa wuxuu ihi fahal samicta ma maqashay cabdallaahi cabdullaahi bni mascuud yaquulu xaalu ku qowlayo ma fi lqur'aani qur'aanka kuma sugna aayatun aayad ajmaca ka ururin badan oo ka kulmin iyo koobid badan lixalaalin xalaal iyo waxaraamin xaraam iyo wa amrin amar iyo wanahyin min hadihi اlaayati aayada ina allaha yaأmuru bاlcadli wاlإxsani waitaa'i di lqurba wayanhaa can اlfaxshaaءi wاlmunkari wاlbagi kollay dulmigaynu joognayna aayadan baa dee dulmigu inuu dulumaad yahay ama la ysaga diidaya aayadan baa kulansatay oo maxalushaahidku halkan aayadan buu noqonayaa taa hore ma noqonayo walow haddii aan dulmigii kaba dhigno dulmigu laba qaybood buu noqonoo dulmi dee waxa weeyaan kaas naftii la dulmayo iyo dulmiga kayr la dulmayo dulmiga naftii la dulmaya dee waa shirkigu macaasida uu ugu wen yahay ruuxu naftiisii buu dulmiyaya shirkigana ilaahay baaba yidhi ina shirka la dulmun cadiim shirkigu waa dulmi aada iyo aada u weyn macaasidii kale ruuxu samaynayo mukhaalafaadkii iyo dunuubtiina waa wuxuu naftiisii ku dulmiyayo waa dulmi oo zinadiiba dee dulmigii naftay noqonaysaa iyada halka hore inooguma sugnaa qaybta labaad ee dulmiguna waa kan dadkii dee ama mujaawasatlxad ama atacadi cala alkhayr iyo tasaruf xaqoodii iyo tacadigii kayrka waa dulmigan kale ee cidda kale u gudbaysa waana kan axaadiisii baabku inooguba tacalluqsanayd ee dulmiguna inuu dulumaad yahay markaa zinadii waa sax ruuxa hadduu kuba dhaco waa wixii macsiyo kasta iyo mukhaalafo kastuu la yimaadaa shirkiga ugu weyn oo waa kaa ilaahay yidhi ina shirka la dulmun cadiimina waa dulmi uu ruuxu kuba kacay uu naftiisii dulmiyey dee hadduu hayr wax gaadhaya ay noqotona waa dulmigan kale ee baqigii ah marka taa horena dulmigii waa ku suganyo dulmigii nafsigaa ku sugan aayaddan marka la eego cumuumkeediiyo ama bal dee laftigeedaba albagiina dulmigii kale ayaa kuba sugan oo labadii nooc ee dulmiga ahaaba waa inoogu sugan yihiin bal aharkan imakaan hayno haddaba ibnu mascuud ma maqashay buuhi isagoo le aayad ma jirto qur-aanka ku sugan oo xagga marka la eego xalaal iyo xaraam amar iyo nahyi uga marka la eego uga shaamilsan uga macnaheedu uga ballaadhan yahay ama uga waasacsan oo uga ururin badan qaala nacam haa buu yihi wa anaa qad samictu markaa masruuq bale annao kama maqlo aayadda marka la eego cadligan iyo ixsaankan cadligiiyo alcadlu maca arab iyo alcadlu maca anafs alcadlu maca alkhalq umuurahaas oo dhan waxaa soo wada gelaya bal matalan ixsaanka naftiisii ixsaanku waa ka maqaamkii sare ee islaamkii iyo iimaanka laba socday ee ahayd an tacbud allaha kaannaka taraahu oo ah ikhlaaskii iyo itqaankii cibaadada ixsaankii khalqiga kale loo ixsaan falaya iyaduna samafalkii alfaadan cumuumkoodu markaa maxaa soo gelaya wax kastoo ilaahay subxaana wa tacaala ina amray waa cadli weeye dee ixsaankii cibaadadiisiina way noqonayaan waxkii uuna amray xalaashii oo dhami iyaduna waa cadligaa shareecadu aynu aynu laba timiyo bal markaa waa xalaal dhammaanteed iyo wax kastoo layna amray dhammaantii wuxuu soo gelayaaba cadligan iyo ixsaankan baa inoo jamcinaya itaa bilqurbana waa siladii raximka oo waa qeyb ixsaankii kaba mid ah ixsaankaan leenahay midi waa kan dee idqaanka cibaadada iyo ikhlaaska iyo ruuxii oo bal maalan muraaqabo iyo khashe aad iyo aada u sarraysa uu yeesho uu ilaahay u caabudoba kaannahu yaraahu waa ixsaanka iyo ikhlaaska iyo itqaankai cibaadada khalqigii loo ixsaan falayey loo samafalayey taasoo kale waa ixsaankii waa alfaado wada caam ah xagga kalena alfaxshaa iyo almunkar iyo albaqi wax kastoo ilaahay xarimay wax kastoo laynagaba nahiyey iyadana umuurahan munkarkii iyo faxshiiyo wixii bay soo gelayaan baqigu waa dulmigii imakaan hayne ee dulmigii kayr oo kaliya tacaddi horena aynu waxyaalo uba soo marnay bal waa dunuubta ciqaabteeda lasoo dedejiyena markaa dulmiga kayr la dulmiyayo uu yahay baynu soo marno marka aayaddani marka la eego kolley kitaabka dhexdiisay ku soo noqon doontaa iyadoo gaar ahaan ah oo dee macnaheedaasna ay noo iman doonto waayo uu soo celin doonaa meel kale ah laakiin waa meel dhaxaha kitaabkoo la arko dee intan xagaagu inay nagaba soo gaadho laakiin bal wuxuu leeyahay aayaddani waa aayad jaamicaha caamo ah oo xalaal dhammaanteed iyo xaraam dhammaanteed bay kulansatay amar kastoo waa amartii shareicada iyo nahy kastoo nawaahidii shareicada kamay teginba weeye marka waa aayaddaas buu leeyahay iyadaa ugu ururin badan ugu kulmin badan amarkii iyo nahyigii iyo xalaashii iyo xaraamkii marka la eego aayaadkii qur'aanka saa ibnu mascuud ma ka maqashay ha buu yidhi marka wa ana qad samictu aniguna waan maqlay buu o ibnu mascuud waan kaba maqlay qaala kolle waa aayaddaa jaamicada aayaddan dee kolley malaa waqtiyo horena way bilaabantee haaliban caalamlislaami dee waa malaa mucdamkiisa ay noqotay in khudabta oo kale in ay ku khatimaan khudbadaa jumcada iyo markaa taas ay kuba khatimaan dee saynu aragnay oo badan waa suurtagal inay qarnigii koobaad ba markaa sa dee bacdigood yidhaahaan cumar ibnu cabdilcaziiz iyo taasoo kale iyo dee tafkiir ahaan iyo xusuusin iyo wx isu sheegaya inay waktiyadaa horeba ay wakti hore bilaabantay marka la eego khatmigan adigu bal waa say bacdigood yidhaahaan waxa weeyaan de waa aayaddan shumuulkeediiy markaa taas qaala wuxuu uhi fahal samicta ma maqashay waxaa odhanaya masruuq cabdlahi cabdاllahi bn mascuud yaquulu xaalu ku qowlayo ma fi lqur'aani qur'aanka kuma sugno aayatun aayad asracu uga degdeg badan farajan xagga farajka iyo fayditaanka dhib iyo karbi lama faydo macnaa waa wixii lagu faydi lahaa sheegidiisa min qowlihi tacaala waman yattaqi اllaha yajcal lahu makhraja ruuxa ilaahay ka cabsada ilaahay wuxuu u yeelayaa makhraj waa wax kastoo ku yimaada meeshii ugaba bixi lahaa karbigii shidadii iyo wixii uu kuba dhacay de yarzuq min xayu laa yatasibna way raacsan tahay waana ilaahay arsaaqayaayo meel aanu islaamin waxbaaba kaagaba iman ayuu ilaahayna kuba arsaaqaya aayaddan oo dee ah taqwada ruuxii ku sifoobay ee ilaahay kaba cabsadee wuxuu amray la yimaada wuxuu ka nahayna kaba dheeraada ilaahay shido kastoo ku timaada dhib kastoo qabsada makhraj buu u yeelayaa iyo meel uu kagaba baxo taas ma maqashay cabdullaahi oo dee saa yidhi qaala nacam ninkii waxa yidhi shutayr baa odhanaya ha qaala wuxuu yidhi markaa masruuqna wa ana qad samictu dee waaba ka sheegaye aniguna maaha laygama sheegin buu leeyaho markan aan leeyaha cabdillaahi sidaas ma yidhi cilmi uu isaga ka doonayuu doonaya inuu isaga u sugo xaggiisii ka sugta maaha dadkina way dhegaysanayaanoo waa tan lagu soo ururay bal markuu isagii qirsiiyo isaga idhaa waan ka maqlay dee isaguna wuu ka maqlayo waasida maaha iyo wuxuu maqlayo wax ka soo gaadhay oo wuxuu isaguna kaba maqlo waana qad samictu qaal haddana wuxuu uhi masruuq baa odhanaya fahal samicta ma maqashay cabdallaahi yaquulu xaalu ku qowlayo maa fi lqur'aani qur'aanka kuma sugna aayatun aayad ashaddu tafwiidan min qowlihi tacaala yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnadu min raxmat illahi marka leega tafwiidku waa celin amarkii iyo arrintii ilaahay loo celiyo lagaba dhiga ka isaga xukumaya laakiin macnuhu halkan waxa weeyaan waa rajo ahaan iyo ee la rajeeyo oo ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisi iyo naxariistiisi iyo maqfiradiisii la rajeeyo ayad ugaba badan qur-aanka kuma sugna aayatun aayad ashaddu uga adag uga badan tafwiidan tafwiid macnaa waa arrinkii oo ilaahay xaggiisii loo celiyo isaga laga dhigay kii xukumayay oo taas laakiin macnuu waxaan leenahay de xagga amalka iyo rajaa iyo ilaahay naxariistiisa inaan laga quusan ee la rajeeyo min qowlihi tacaala yaa cibaadiya aladiina asrafuu laa taqnaduu min raxmat illah ilaahay qowlkiisii u hi waxaad ku tidhaa addoommahaygi adoo waxaad tidhaa iyagu xadgudbayow nafahoodii ku xadgudbay waa xumaan iyo macsiyo iyo ay badsadeen taa naftoodii ugu xadgudbayow laa taqnaduu min raxmat illahi ina allaha yakfiru dunuuba jamiican naxariista ilaahay ha ka quusanina ilaahay dunuubtoo dhanba uu dhaafaa kolley halkan lama qaydin oo waxa weeye e lama kala qaadinoo sa aayaddii suuratsa ama labadii aayadoo suurasa in allaha laa yakfiru an yushraka bi wayakfiru maa duuna dalik ilaahay in loo shariig yeelo ma dhaafayo ee laakiin wixii intaa ka sokeeya ee shirki kaba yar buu dhaafaa sa taasoo kale halkan laguma qaydin shirki iyo waxyaalo waayo tan ruuxii dadkii baa loogu yeedhayaa towbad inay xumaantii ka soo laabmaan markaa dembigu wuxuu doono haba noqdo intuu doono ha leekaado gaalnimo ha noqdo ama waxaan ahayna ruuxu hadduu soo noqdo iyada in allaha yakfiru dunuuba jamiican waa tii towbadii soo laabanka taasna waxay ahayd in ruuxu hadduu isagoon towbo keenin uu dhinto uu saa ku dhinto hadduu dembigiisan uu ku jiray waha shirki ilaahay ma dhaafayo laakiin wixii aan shirki ahaynee dunuubta ahaa ee waa taxta almashii'a ilaahay subxaana watacaala mashiicadii hoostii buu ku sugan yahayo aakhire markaa uu tago haddii uu doonana ilaahay wuu u dhaafayaayo isaga iyo kuwii aan dembigaba lahayn ama ka toobad keenay ayaa isku mid noqonayo jannadiibuu marka horeba gelayaa haddii ilaahay u qabtana dee kolley hadduu muwaxidnimo ku dhintay marka dambe uu ka soo saariye naar wuxuu u gelayaa tadhiir in laba dahiro waa taxta almashiica taasi shirkiga se lama dhaafayo ama iyada halkan shirki iyo kayrkiiba kol haddii laga soo laabmayo ha quusanina leeyo dembigiina badan aa laba timaadeen yaanu idinku ridin quusasho naxariista ilaahay ka quusataan ee toobadkeena ka soo laabma ilaahayna wax isaga ku weynaanayo dembi ima jiraan ruuxu hadduu dhulka mugiyo dunuuba ula yimaado isagoo dee taasba aan sheegi yeelayna waa kii xadiidku aan muggeedo naxariisaanu laba imanaya laakiin tanna dee kol hadduu kaba toobadkeenaba shirki iyo kayrkiiba ilaahay subxaana watacaala uu dhaafaya oo tani marka la eego xagga rajaha iyo amalka naxariista ilaahay la rajeeyey inaan lagaba quusan ayay tahay buu leeyahy waa aayaddii ugu weyneyd oo taas oo kale taasna ma ka maqashay qaala nacam qaala wuxuu yihi abu masruuq waana samictu bal kolley maxalushaahidku halkan waxay leenahay dulmiga nafta marka lama eego xataa inta hore ah zinadi iyo waxyaalahaasi waa dulmi naftii la dulmayo iyadna dulumaadkaasuu noqon haddii aan eegno dulmiga macnihiisan kale dee shaaicoo ah waa tacadiga keyr lagu tacadiyo ama xaqiisii dee layskaga tasarufo oo kale iyo xuduuddii oo la dhaafo oo kale iyo waxyaalaha caynkaasa ama kaa keyr gaadhayana aayaddan caamka ah ee shaamilada ah ee wax ay ka tegtay aanay jirin ayaa lafdi ahaanba maha cumuum ahaan lafdi ahaan bay u kulansato baqyigii waa dee dulmigii dadkii laba dulmayey lagu gardaroonayey lagu tacadiyayey bal matalan oo markaa baabka munaasabadiisu taasba weeye xagga marka la eego markaa meel lagu kulmo wixii dadka anfacayay waanintii laguba waaninaye laysu sheegayay iyo cilmiga ka faa'iidaysigiisiiyo ciddii taqaanay bal ama waxa laga filanaye lagaba faa'iidaysaya umuurahaasna kulankan dadka iyo dadkan soo ururay iyo say labadan ay yeeleen taabiciya waaweyniyo waxyaalahaasi way nooguba sugan tahay xadaثna cabdالأعلى بن msiri أو balغnii canhu qaala xadaثna سacيid بن cabdالعaزيiز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى قال وحديث قدس بين نوصى سعودك اللي وحديث كأقرن يسين أبو ذر إيه راوي حق سنة ككل هو سنة رير شام قود أهم وحديث كم de waxa way idhahaan bal imaam nawowi baaba riyaadusaalixinka xadiidka waa qaybihiisa hore markuu soo dhiganayey abu musirkan buu kaba soo naqliyaa iyada dee cibaara way noola socotaa muslimna dhacday halkanna dhacday oo xagga abudiris wuxuu la iman jiray inuu yidhi reer shaam ma lahaba xadiid ka sharaf badan kan waa xadiid aada iyo aada u weyn buu leeya muhim o waxay reer shaam u leeyihiinna sanadka min awalihi ilaa aakhirih abudarre shaam waa joogay berigii dambeha kama yimaado waqtigii cusmaan ba halkaase mar dambe oo adugu ayuu dee umuur markaa ama asbaabo macruuf hayd buu ugaba yimi ee isna waa shaam waa galay oo waa joogaye waxay tahay sanadka min awalihi ilaa aakhiri sanad reer shaam ah san bay leeyihin waa xadiidkan waa xadiid dee reer shaam waa axaadiisoodii ugu mudnayd ee ugu waaweynay inay reer shaam warinayeen cabdulaclaa ibnu musir kolley kunyadiisa abu musirna waa la yidhaa waa nin reer dimashaq ah oo dee waa reer shaam waa nin aada iyo aada u qiimo badan oo dee waxa weeyaan atbaacu taabiciintii raggii la kulmay raggii ugu waaweynaana weeye laakiin waa nin aad adigu imaam baan leenahay waa nin imaam oo aada iyo aada u mudan kolley mablaqa bal ama heerka uu gaadhsiisnaa dee waa nin culimmadu ay aada u ammaaneen waxaaba haddaa dee kaba mid oo inoo tilmaamaya un waa heerku gaadhsiisnaa yaxya bnu maciin oo dee la arko dadkii waqtigiisi raggii axaadiis ugu heer sarreeyey ahaa xifdi ahaan iyo aqoon ahaan iyo taas oo kale ayaa waxaa cibaaro in isagu ay dee aimadu kaba soo naqliyaan buu lahaa ruuxu hadduu beled joogo oo ruux kaga mudan xadiidkii joogo oo uu dee xadiidkii dee waxaa roon inuu isaga ku daayaa bal hadalka macnihiisu ahaayo ee beled ruux ka mudadin joogo inaanu waxa ninka kuba sheegaye wax ku sheegaya waa suu kaba cabire waa axmaqay laakiin tan uga jeedaa waxa weeye haddii beled uu abmusir uu joogo anigu aan wax ka sheeg sheego fa yambaqii lilixyati an tuxlaqa garhkusna dee iyagu waa taasoo s waxaa mudan buu leeyahy garhkayga in la xeero dee iyaga mithly hayd iyo foolxuma iyo ceeb nin garhkiisu xeeran yahay ama lama xeerayo ruuxa taa la xeeraado waxay ciqaab dee nin la ciqaaba tacsiirtii kolkol waxa la casiraye ninka wuxuu geystayba loo casiraya ama duruqdeeda taasay kaga mid noqonaysay garhkayga wuxuu mutayba in la xeero haddaan meel uu cabdullah cala ibni musir joogo anigu aan wax ka sheego kale adigu waxaan leenahay waa halkuu joogay oo kale dadkii mixnadii khalqu lqur'aan dhibtu ay kaba soo gaadhay nin kollay beledkiisiina aada loo qadariyo loo maamuso loo weyneeyo xataa markuu masjidka soo baxayo safaf loo joogsan jiray iyadoo la salaamayaa jirtay markii dambe fidnadii mixnatulqur'aan ay bilaabantay baa kollay laga dhaadheclaa kaxeeyey dimashq iyo dee ma'muun meel uu joogay markaa hore isagaa yimi waa laga dabageeyey ayaa bal waxyaala ay kaba dhaceen imtixaanaadkii culimada iyo dhibtii laba dhibayey malaa markii uu kaba baqday dil iyo waxaasuu kal hadalla ay kaba dhaceen haddana ti adigu waxaa loo dhaadhiciyey baqdaad iyo baqdaad buu ku xidhnaa isagoo xidhan buu dhintay laba boqol iyo sideed iyo tobankii jirada waqtigidii ay bilaabantayba mixnadu ay bilaabantay laba boqol iyo sideed iyo tobankii jirada ayuu jeelkii kuba dhintay waa cabdullah cala ibnu musir bukhaari wuxuu leeyahy isagaa ii warramay shaki buu geliyo amase uu iga soo gaadhay kolle xadiidka muslim iyo keyrkiiba uu yariyo waa xadiid inoo sugane ee inuu isaga waa side kaga wariyey iyo inuu isaga kaba maqlay waa la kulmaya tiba malaa shaki ka galay ninka kale ku xigay saciid ibnu cabdilcaziiz isaguna waa nin imaam ahaa aadna uu laasimay abu musir oo malaa ilaa labiyo toban sanood iyo buu la joogay waa hiqa isaguna imaamah oo faqiiha oo qolooyinkii atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa kaba mid ah bal marka la eego imaam axmed oo kale wuxuu la simi jiray imaam axmed wuxuu la simi jiray ninkan awsaaci abu musirkana waabuu kaba sii horreyshin jiro inuu awsaaciba kaba mudan yahay ayay kaba dhigi jireen bal isaguna waa nin imaamaan leenahay oo aimadii waqtigiisii ah faqiihna ah waana reer shaam isaguna in badan sanado toban ka badan buu laba joogay abu musir dee isla beledna way ahaayeen heerkaasaa uu joogona taasayna tusaysa imaam axmed inuu laba simayey awsaaci oo la garanayo martabada u cilmi iyo aqoon iyo cabsiba kaba joogay ama uu abu musirkani uu lahaaba isagaaba kaba sii mudan balkaasna weeye ama rabiicatu bnu yaziid abu shub shucayb aliyaadi isaguna waa nin taabici oo taabiciintii adigu kollay yaryarayn dabaqaa ka yaryare kaba mido caabidna ahaa hiqana ahaa sanadku waa sanad inoo wada saxiixe abudris alkhawlaanna waxaan filaya in hore usoo marro cahdigii rasuulka ilaahay buu dhashay caydullah waa nin isna taabici oo aad iyo aada u qiimo badnaa abudarna waa saxaabigii haddaba muxuu yihi aburin can abi darin can inabiyi sala allahu calayh wasalam can illaahi tabaaraka watacaala qaala ya cibaadii inii qad xaramtu dulma calaa nafsi bal xadiidkii baa inoo bilaabmaya waa xadiidka arbacuunkana dee ciddii soo dhigatay ay kuba soo dhigatay ee riyaad ku sugane kutubtii yaryareed oo dhan bay inoogu wada sugnaa ilaa kuwii waaweyn saa daraaddeed kolley joogsi badan ma laha laakiin tan leeya un waa xadiid aada iyo aada u weyno culimmadu waaba ka ay leeyihiin reer shaam xadiid ka sharafan ujeeddadu axaadiidkii reer shaam ay wariyeen waa xadiidkii ugu mudnaabay kaba dhigeen abu idriis oo kale siday inoo soo socoteen saxiix muslim iyo keyrkiina kuba socnay xadiidkan markuu sheegayo weyneyn uu weyneynayo macnaa fadhigiisa waa bedeli jiro san atixyaadka loo fadhiisto waa jilsada tawaaducuu kuba sugan yahay jilbuhu uma fadhiisan jiray marka xadiidkan isaga lagaba maqlayo o kale waxaa jirta de bal waxaa laga yaabaa intaa in ka badan in laba sharxay oo dee sharx way badayi kale ibnu rajab sharxiisan jaamic alculuum walxikmna waa fiicaye shaykhulislaam ibnu taymiya kitaab buu leeyahay madbuuca oo xadiidkan kuba sharxo sharxu xadiidi abidar kaasoo waa madbuuc weeye dee kutubtiisana waa ku dhex jira gaarna waa loo saaro waa madbacaysan yahi waa xadiidkanu sharxiisa waxaa kaloo isagana xadiidkan sharxay shawkani kitaab isna nasru jawaahir uu ku magacaabo madbuucah kale waaban hayaa oo isaguna madbuuc oo xadiidkanuu kuba sharxay macnaa waa xadiidka waxaan leenahay mansilada uu leeyahay iyo qiimaha uu leeyahay waxay soo naqliyeen imaamkii weynaa isaguna subki taqiyudiin dhowr iyo toban sanadood inuu darsi ugu jiray kita xadiidkan waa dhowr iyo toban sanadood macnaha se kala may hayne waxaa jirtay waktigaa hore madaaris aada iyo aada u waaweyn baa jirto dee jaamicaad aynaan ku sifayn karin oo aimadaa waaweyneyd ayaa ka sheekhya ahaa ragga joogayno raggaa dee imaamyada noqday bay ahaayeen sheekhyo iyo dalababa waa maqaam aad iyo aada u sarraysa ilaahay marka waxaana da'bigoodiiyo caadadooda ahaa culimmadaa waaweyn marka madarasada madaarista kamida loo dhiibo marka ugu horeeya loo dhiibo dee cilmi kolley madrasadu hadday madrasad xadiisun ay tahay iyo hadday mid caama tahay iyo hadday mid fiqiya tahayba kolley duruusteediibaa socoto dee dalabaduna way xaraysan tahayba ama waa la imanaya sakan bay leeyihin oo cunto bay leeyihin oo xadiidkii waa la wadaaye laakiin maxaa jiray shaka dee marka la magacaabo shakhe dee ama dadkii waqfigii iyo waxbay wada lahaayeenoo kolley marka nin meeshii baneeyo ama uu ka tago ama uu dhinto kale shuruuddii baa la eegayo lagu noqonayay waaqifka markaas baa deeto shuruuddii waaqifka ciddii buuxinaysay baa dee dadka culimmada laga soo xulayo madarasadii sheekh loogama dhigayay haddaba sheekhada caadadoodu waxay raggaa waaweyn dersi mixwariya eeg dersi waa dersan la dhiganayo dee badnaydoo ama dee isaga lagaba maqlayo midna waa dersi marka la eego toddobaadkii maalin la isugu yimaado isagu uu yeedhinayaa dadkuna way qorayaan dersi joogto ana uu noqonayaa la xaadiro waana dersiga uu ku furfuranaya maalinta ugu horreysee la yimaado maalinta ugu horreysee la furayana may hayn dalabadu ma xaadirayno culimadii beledka oo dhan iyabaa iman jiray oo haddii dee fulan uu fadhiisanayo dadkiina dersigii ugu horreeye ay tahay furitaankaas oo kale muxuu samayn jireen markaa dersi bay maxwariya ka dhigi jireen dersigaasi uu soconaya toddobaadkii waa maalin cusharadii kale marka kale way socdaan markaa subkii oo kale daarulxadiid ilashrafiya waa marka la eego dee daar xadiid laguma dhigto oo tii ugu muuqasho badnayd dimashq iyo nawaaxideeda oo dhan nin magaca le ayaa waqfiyey markii ugu horreeyey ibnu salax iyabaa ka sheekh noqday dee bal haddana abushama imaamkaa la odhanayo markii abushama uu dhintayna imaam nawowi waa halkii oo isaguna sanado waxoogaa hayay ilaa uu kuma dhimanayo de adigu kolley dadkii waa la garanaya dadkii isaga dambeeyey ee ee mizi iyo baa soo maray subki iyo rag badan baa soo maray walow daar xadiid ahayd oo la yidhaaho shardigii waaqifka ninka ugu horreeye ay dee la yidhaaho dhammaan uu dhameeyey mizi buu noqonayay waayo isagaa shardiyey haddii laba nin ay ku kulmaan diraaye iyo riwaayo ka riwaayada la horreysiinaya xagga xifdiga iyo markaa jaanibkaas markaa subkii baan leenahay wuxuu ku bilowday darsigii gaarka ahaa ee kaamix oo dee socda ee toddobaadkii maalin la isugu imanaya xadiidkan buu ahaa dhowr iyo toban sanoodu madrasada joogay darsigu u socday bal cilmigooda eeg iyo heerkay joogeen waa casharka laga yaaba laxadaad aan ku laqbaynayn iyo daqaa'iq ayaa dee ay taasi soconaysa dee waana iska jirta rag kale oo majlis buu qaadanaya aayad qur'aan ama xadiis bay qaadanayaan waa mawduuc aan ahayn duruustii aayaddaa qur-aan uu qaatay baa la soconaya sanad oo imakaba ibnu nasridiin oo kale markii isaguna daarta nafteeda qarnigii sideedaad ka sheekha noqday dersigii uu ku furfurtayna xaafid muxajiriyo way fadhiyeen socod buu ahaayo uu fadhiyey markaas ayaama uu joogay dimashq bay ahayd uu xaadiray o dee marka ayaa wuxuu ahaa aayad qur-aan oo laqad mana allahu cala lmu'miniina idbacata fiihim way noo madbacaysan tahay waa lasoo madbaceeyey iyadoo mujalada duruusta qaar way maqanyina laakiin inta lahay ilaa koob iyo toban konton dersi waa aayadaasu koob iyo konton derse waanan haynaayo waa madbacaysan yihiin oo dee taas duruusta qaar haba maqnaadeen xadiidkii almusalsal bilawaliya waxaa la arkay dhowr iyo toban goor inuu soo noqdo dee maalintii hore waa ku ku bilaabay xaafid iyana fadhiyeen ee haddana waa soo noqnoqonayo kolbe bal waxaan lenahay markaa kolba in baa la qaadane laakiin cilmigii ilaahay bare la yaabka lahaa un baa dee umuurahaas ay kaba muuqanayeen ee xadiidku maan ka warramaya ahamiyadiisa oo subkii inuu socday saa ibnu naasiridiin baaba idhaa dhowr iyo toban dee sanadood oo dhow dhow adigu malaa shan iyo toban way ku dhoweyd intii uu ilaa uu ka odayoobayuu ka tegayay markaas dimashqba waqtiyaduu dhiman doono waa intii uu socday ee kutubtaasna way noo madbacaysantahan le waana mutawafir kitaabka ibnu taymiya iyo kitaabka shawkaniba labadu waa mutawafir xadiidka un dab sharaxiis iyo macaanida uu xambaarsan yahay bal taasi waa mide laakiin anigu waan laqbaynaya insha allahu tacaala wuxuu idhi ilaahay yaa cibaadiye addoomahaygii mukalafiintii baa lala hadlaya waa jin iyo insiba addoomahaygii ini anigu qad xaramtu waan xarimay adulma dulmiga waan xarimay dulmigu tacadi cala alkhayr iyo tasaruf xaqayr iyo mujaawasat lxad iyo inta wixi adigu dulmi guud ahaanba waan xarimay calaa nafsii naftayda oo dulmi asal ahaan iga dhacayaa ma jirto oo cid aan dulminaya mama jirto oo waxa weeyaan anigu dulmi in allaha laa yudlimu mihqaala dara iska daa wax ka weyne dulmi anigu naftayda waan ka xarimay wajacaltuhu waan yeelay muxaraman xaaraan baan baynakum dhexdiinana kaba dhigay oo idinka dhexdiinana dulmigii xaaraan baan kaba dhigay dulmi wax la yidhaahaba guud ahaan waan idinka xarimay falaa tadaalamuu asalka hore ficilku tatadaalamu buu ahaa laba ta-ood maka mid baa la gooyay ikhtisaar ahaane haydulmiina iska ilaaliya weeye dulmi waa dulumaadkaasuu noqonaya bal ilaahay subxaana watacaala dulmiga ruuxuu la waa taa aynu soo marray xataa gaal hadduu yahay ducadiisii in ilaahay aqbalayo oo uu nusraynayo ruuxii in ruuxana dulmiga lagama tago waa dunuubta ama qadiicada iyo baqyiga ilaahay ciqaabteeda saynu soo marray adduunkaabuu kusoo dedejiya ka daalimka ah kolley wuxun baa u dambayn kharaaba diyaar iyo dhibun baa u dambayn iyo de waa taa dalamadii dhulka soo martayba markii dambe masiirkooda muxun buu noqday mid isagoo dariida meel ku dhaktinta iyo adigu baltaase dulmigu kolley caaqibadiisu waa caaqibo xunoo adduunyadaba ilaahay usoo dedejiyo ruuxa muddaba ha joogo laakiin kolley waxaa u dambaysa un kharaaba diyaar un iyo dee isagii haddaba ha isdulmiine iska ilaaliya waa mid waa taxriimkii dulmiga waa xadii baabkuna ti uba baabaysnaa inagu waa saan leeya waan laqbaynaya une yaa cibaadiya addoommahaygiiow inakum idink lakin waxaan roon kol adii raggaa hore ma garanayno waxyaalaha ay kaba warramayeen bal kitaabkaa shawkaniya ka ibnu taymiya ama ibnu rajab oo kale sharxiisan uu jaamic اlculum walxikam oo kale xadiidka markuu sharxaya iyo de yaanu taas iyo waxyaalo badan oo umuuro ah oo xadiidku marka la eego waa umuurahan tarbowiah iyo dee tusaale iyo mawcido iyo waxyaalaha uu kulansaday waa umuuro ay culimmadu soo saaraan ee bal doondoonta oo bal hala aqriyaan leeyahay yaa cibaade addoommahaygiiow inakum idinku aladiina kuwii baatiin kolle cibaaradan imankaan arkayna waa laga yaabaa cibaaraadkii adee arbacuunkiiyo kuba arkayseen ama kutubta inay waxyaalo kala duwan yihin waa dee bukhaari si u sheekhadiisiiba ka wariya o alfaada un ikhtilaafkeeda xadiidku waa mid keliya inakum idinku aladiina waxaa la arkaa aladiinadan dee inaydan hore usoo araga tukdi kuwii baatiin tukhdiuuna ama takhda'uuna kolley malaa ficilku marka hore uu hulaasiga iyo khadica iyo khada waa marka uu ruuxu dembaabe ee uu dembi kuba dhaco uu ku dembaabayo ama akhda'a yukhdi'u oo kale oo dee kaanuu khaadi'ina qur-aanka kuba sugan kuwa dembiilayaala gefsan bay ahayn waa wax dembi ay kuba muteen ama almukhdi waa ruuxa ku dhaca waxaan toosnayn onu hadda kuba talagelin oo kolkol waa tan lagaba rafciye lakin waxaa leedahy waa ka rubaaciga akhda yukhdi laftigan haddaan tukhdiuuna aqrinana waa macnuu keenaye laakiin xataa kaa nafteedu iyadoo dee wixii loo camdiyey iyo wixii aan camdilaan u dhacayo nafteeduna waa loo wada isticmaalayo waa de adigu waa dembigii un ruuxu kuba dhacayay ama aan aqrino thulathi oo takhda'uuna aan nidhaahno ama tukhdiuuna aan nidhaahno oo ka kolkol khada'an waxa weeye aan lagu talagelin ee dadkana lagaba kor yeelay kolkolna de laakiin dee jaanibka kale camdigiina uu noqdaa baa leeyahy markaa uu rubaaciga yahay aladiina tukhdiuuna biاleyli wالnahaar habeenkiiyo maalintiiba waa gafaysaan wa ana akfiru dunuuba anugu waan dhaafayaayo dunuubta waan dhaafaa walaa ubaali uma aba yeelayo macnaa dembigu inkastaba ha badnaado dhulkao dhan ba haba buuxiyo kol hadduu ruuxu istikfaar iyo dembi dhaaf la yimaaduu kaba toobad keeno ilaahay subxaana watacaala waa ka dhaafaya bal dunuub badan oo laga toobad keenin ba haddaana shirki ahayn rabbi dhaafaya haddaba anigu dembiga kasradiis iyo cadamadiis iyo waxaa dan kama gelayo uma aaba yeelayo ee maxay fastakfiruunii dembi dhaafi weydiista akfir lakum dembigu inkastaba haba weynaadee naxariista ilaahay baa ka weyn cafiga ilaahay baa kaba weyn ee iweydiista dembi dhaaf akfir lakum waan idin dhaafi kol haddaad iga istikfaar dalabtaan adna waan idin dhaafi ilaahay subxaana watacaala isagaa la gooni noqday makfiratu dunuub lcabd marka iweydiista waan idinkaba dhaafi yaa cibaadii addoommahaygiiow kullukum dhammaantiin waa mid kastoo idinka idinka midi jaa'icu waa gaajaysanyay ilaa man adcamtuhu ruuxa anugu aan quudiyo mooye oo dee waxa weeyaan ruuxii ilaahay subxaana watacaala arsaaquu quudiyey ayaa isagu ah kaa ama faqri ka baxaya ama gaajo baxaya ee ruuxii ilaahay ka haystay fadligiisu dee waa kaas gaajo iyo dhibaato iyo faqri la kadeedmaya ama uba dhimanaya haddaba mid kastoo idinka idinka midi waa gaajaysanyay ku anigu aan arsaaqo aan quudiyo on siiyo cunto mooye adcamtuhu on u dhib yareeyo waxa weeyaan abwaabtii iyo duruqdii de bal maalan jaanibkaase waxa uu ku helilaa taas fastadcimuunii iweydiista cunto iweydiista iyo waxaa cuntaan udcimkum waan idin quudin istadcimuuna saad iyo tintadna kolley dalab bay fahamsa iga dalba weeye aniga iweydiista oo macnuu waxa weeyaan kolley jumla jirtay saxiixa muslim iyo kuba sugnayd oo imag riwaayadeennan kaba maqan yaa cibaadii kulkum daal ilaa man hadaytuhu faاstahduunii ahdikum waa jumladaasi inooguma sugno waa riwaayadeennan aan hayne lakiin xadiidka way kuma sugan tahay waana xadiidkaa صaxiixa muslimba lafdigiisii bay kuma sugnayd mid kastoo idinka idinka midii waa halowsan yahay ku aan hanuuniyo uun mooyaane ee aniga hanuun iweydiisa waan idi hanuuninoo markaa xadiidku tu inoo sugmad weliba qaybna waa inoo dambaysaaye dee sidaa ilaahay subxaana watacaala hidaayada iyo makfirada iyo raxmada aan uweydiisanayno ayaan uweydiisanaynaana marka la eego wax la cuniyo wax la abcayo wax la xidhaba ilaahay arrinkuna waa boorin laynagu boorinayo inaan baryada ilaahay laazimno wax kastoo xawaa'ijteenaana ilaahay aan weydiisano hidaaye hadday tahay waa tii diineed iyo hadday tahay dee dacaam iyo kiswo iyo waxyaalahaas xawaa'ijteena waxani waa shay adduunyaa ama waa waxaan macno lahayn iyaanu uga tegin in allaha yuxibu lmulixiina fi dducaa sadee laftiiba sooba aroore malaha dee ama bacda salaf ay yidhaaheen ilaahay baan salaadayda dhexdeeda kuma weydiistaa xataa milixdan cajiinkayga ku darayo o kale aan kuma weydiistaa lafti caaishana axadkin ha weydiisa rabbigii xataa shafca macli waa indhashan kabtiis iyo waxyaalahaasi hadduu taa uga baado ilaahay ama weydiiso macnuu waxa weeyaanuun ilaahay subxaana watacaala hidaaye hadday tahay iyo hadday tahay idcaam iyo kiswa iyo ilaahay weydiista baryadiisa badiya ilaahayna uu idin siinaya khazaaintiisna khazaaintiisna marna ma nuqsaamayse idinkuna ha iskuma yarayninoo ducadii ha kaba caajisina yaa cibaadi kullukum caarin mid kastoo idinka idinka midi waa qaawanyay ilaa man kasawtuhu mid aan huuyo un mooye fastaksuuni aniga weydiista hu iyo ina markaa dhar iyo wixii deeta aksukum waan idin huwin yaa cibaadi addoommahaygiio low ana awalakum kiina hore iyo waakhirakum kiinii dambe wainsakum insigiini iyo wajinnakum jinkiini kaanuu ay ahaadaan calaa atqaa qalbi cabdin minkum ay calaa taqwa atqaa bal waxaan odhan calaa taqwa atqaa qalbi cabdin wey addoon qalbigii ka ugu cabsi badan cabsidiisoo kale weyan oo calaa taqwa atqaa qalbi cabdin minkum waa addoon idinka idinka mida nebi moxamed ba ka soo qaad salawaat ullaahi wasalaamu calayh qalbigiisa ama dee waxa weeyaan ka ugu cabsi badan dee idinka dadka quluubtiina taqwadiisoo kale hadday ku wada sifoobaan oo xagga cabsida iyo garashada rabbi iyo weynayntiisa ruuxaa idinku cabsi badan cabsidiisoo kale aad yeelataan dhammaantiin lam yazid ma ziyaadinayo dalika kaasi fii mulkii aniga mulkiga yashaan ilaahay subxaana watacaala de waa ka waa ilaaha qaniga ee qaadirka ee wax kastaba isagu leh dad oo dhamme hadday wada adeecaan oo bal qalbigooda uu ka gaadho xagga taqwo iyo ikhlaas iyo khashyo ilaahay iyo weynayntii iyo macrifadii ka dad oo dhan ugu cabsi badnaa heerkii uu kama gaadhsiisnaa ilaahay taasi waxba uma biirinayso wax alla waxay u kordhinaysaa ma jirto walow kaanuu hadday ahaadaan waa kiinnii horiyo kiin dambe iyo insigiinniyo jinkiinu calىa aftari qalbi rajulin macnaha waa calىa fujuuri aftari qalbi rajulin waa nin qalbigii ka ugu xumaan badan fujuurkiisoo kale waa xumidiisa iyo shaqa markaa dee fisqigiisa iyo gaalnimadiisa iyo taasoo kale ay iyagu ku wada sugnaadaan oo macnaa ujeedadu bal dadka o dham hadday wada ibliisoo kale noqdaan ibliisoo kale dhammaanba jin iyo insi iyo mid hore iyo mid dambe lam yanqus ma nuqsaaminayo dalika arrinkaasi min mulkii shay-an waxba kama dhimayo oo aniga mulkigayga wax ilaahay subxaana watacala waayo waxyaalahan daacadan way dadku la imanayaana iyagay wax u taraysaa oo ilaahay baa ka abaal marinayo waa ka radihiisii iyo jannadiisii ku siinaya macsiyada ay laba imanayaana waxay iyagu bay waxyeelaysaa oo waa kuwa naar ku gelaya ku cadaabmaya marka daacaduna waa iyaga dantooda macsiyadna waa waxaa iyaga dhib u leh wuxuba iyagun bay kuma soo noqonayaan wax xag ilaahay u noqonayo ama ilaahay waxu u kordhayaan ama ay wax kaga dhinmayaan ma jirto walow ijtamacuu hadday kulmaan fii saciidin waa dadku dee kolleyna alfaadihii dee halkan low ana awalakum insakum wajinakum waawalakum waakhirakum alfaad bay halkan way soo noqonaysaa xadiidka riwaayaadkiisa kale ee hadday dadkiinnii hore iyo kuwiinii dambe iyo insigiinni iyo jinkiinna ijtamacu ay kulmaan fii saciidin waaxidin meel keliya gega keliya ay isugu yimaadaan fasa'alownii ay wax weydiistaan waa mar keliya dee ilaahayna subxaana watacaala alsinadaa badan iyo dacwadaas iyo baryadaasi isaga midna mid kagama qaldamayo mid kastana wixiisii waa ogyahay waana siinaya laakiin wuu aqbalayay fasa'alunii ay weydiistaan oo faacdaytu aan siiyo kula insaanin insaan kastoo minhum iyaga kaga midooba maa sa'ala wixii weydiistay lam yanqus ma nuqsaaminayo dalika arrinkaasi min mulkihi shay-an ficilka naqasana laazim iyo mutacadiba uu noqdaa bal markaa uu mutacadiga laba mafcuul buu kolkolaya mafcuulna waa qaataa laba mafcuulna waa qaataay lam yanqus zaada iyadna lamid ah kole waa laba lam yanqus oo imika ma nuqsaaminayo oo dalika arrinkaasi imika mutacadi baan wadnaa shay-an tan baan mafcuul bihi kaba dhigaynaa min mulkii mulkigayga shay-an macnaa khazaa-intayda iyo mulkigayga wax alla wuxuu ka dhimayaa ma jirto ilaahay dee khazaa-inuhu mal-a markaa sida xadiidkii kale saxiixa muslim kuma sugnaa wixii uu bixiyey ilaa maalintii uu adduunye abuuray ilaa waktigane uu bixiye uu markaa dadka uu siiyey inna may dhimin may nuqsaamin khazaa-intii ilahay waxba kamay dhimin waa xadiidkii noo dee saxiixa muslim inooguma sugnaa lam yanqus dalika min mulki shayan ilaa kamaa yanqusu intuu nuqsaaminayo uun mooye iyo nuqsaamayo imika halkan eeg laazimkii baan ku laqbaynayaa taa hore maxay ahayd lam yanqus ma nuqsaaminayo dalika kaasi min mulki shayan shayan mafcuul bihi bay ahayd halkan ficilkii laazim baan ka dhigaynaa waayo mafcuul bihi inoo dambeeyaa ma jirto ilaa kamaa yanqusu intuu nuqsaamayo oo kale mooyaan nuqsaamayo markaa uu nuqsaamay ba albaxru baddu waa waxa ay dhinmayso an yuqmasa haddii la geliyo fiihi dhexdiisa waa an yuqmasa fiihi almikhyadu irbad kamsatan waaxida mar keliya la geliyo almikhyad almikhyad duntay ahayd almikhyadna waa irbadda irbaduna waa ta ad aragno de waa birta ayadee amlaskee wax ay biyo kusoo qaadaba aan lahayn mar keliya saa loo geliyo oo laga soo saaray baddaa aynu arkayne waxyaalaha aynu aragnay waxyaalaha ugu waaweyn aba dee makhluuqaadkan aynu aragnay waxyaalaha ugu waaweynaba iyaduba kaba mid ah wax alla wax ka dhinmayaa ma jirto waxa soo raaca waa qoyaanuun dee qoyaanna waxba taas kama dhimayo haddaba haddaan dadkii iyo jinkii wixii mid koodii hore iyo koodii dambe wixii ay weydiiseen mid kastaba aan siiyo khasnadihii ilaahay subxaana watacaala waxba kama dhinmayaan ee tanna maaha wax maxsuus oo la arkayo dhinmayaa mama jirto ee adigu waxba ka dhinmayaa ma jirto ilaahay khasaaintiisii bal waxa weya haddaba ha caajizine idinku ilaahay baryadiisii badiya in ilaahay waxba waxa oo u doonayseen oo uu idin siiyo waxba kagama dhinmayaan markaa taasna waa xaddigii dee ducadiiyo taas iyo dee ilaahay subxaana watacaala mulkigiisan waasacaye khazaa-intiisa buuxayo taa sheegitaankeeda yaa cibaadi inamaa hiyo acmaalukum hiyo waxaan ka dhigaynaa damiir alqisaan kaba dhigaynaa waana damiirkan damiira shani yidhaahno markuu dee laftiga la tadkiiriyana damiira shani bay kaba cabiraan markan uu la ta'niisiinaya damiir alqisay kaba cabiraan sida dee inahaa laa tacmal absaar oo kale oo damiir alqisa macnaa waxaana arrintiisu ay tahay damairka oo damairta kale uu kaga duwaye waa waxa dee mubham oo waxa fasiraya waxa ka dambeeya jumlada ka dambaysaa fasirta wax horena uma laabmayo ee waxa ka dambeeyaa fasirayo macnaa waa maxay arrinku iyo sha'nigu muxuu yahay acmaalukum acmaashiinii un weeyaan oo ajcaluhaa waan yeelaya calaykum korkiina kale lafdigii muslim oo kale iyo uxsihaa lakum waa xadiidka lafdigii waan idin tiri koobayaayo idin dabdinaya waan yeelaya idinka korkiina macnaa waan idin qoraya idin ururinaya idin haya fama wajada markaa uu dhintay ee dee la xisaabo ruuxa hela khayran khayr hela falyaxmad ilah ilahay ha ku xamdiyo dee isagaa ina waxa weeya waa wixii uu sameeyey waman wajada ninka hela hayra dalika waa shar iyo waxyaalo falaa yaluumu ma canaananayo ilaa nafsahu falaa yaluumana ilaa nafsahu macnaa lafdigii kale yaanu naftiisa un mooye cid kale ma canaanan isagaa dee xaggiisaa laga yimi xaggiisay umuuruhu kaba yimaadeen isagaa waxaan geystay oo shaqaystaye dee cid kale yaanu canaanan waa isaga falaa yaluumu ilaa nafsahu xadiidku intuu inooguma dhammaaday markaa wuxuu yihi kaana abu idriisa abu idriis wuxuu ahaa idaa xadaa bi hada alxadiidi xadiidkan markuu ku waramo jasa wuxuu u fadhiisan jiray calaa rukbatayhi labadiisa jirib waa weyneyn xadiidka uu weyneynayo iyo ihtimaam xadiidkan uu ihtimaamaya macnaha weyn ee uu xambaarsan yahay waana macnaha aimada aan sheegayo keentay inay sharxaan oo bal macaanida uu kulansadee wax ka mida ay soo saaraan ay soo muujiyaan bal taas buu yeeli jiray waana taa ay abu musir oo kale yidhi reer sham xadiidkan kan ka sharaf badan ka qiimo badan ka weyn maba laha waana xadiid qudsi oo kale bal taas buu yidhi waa xadiid weyn adow baabu kafaarati marid bal saaka cashirka halkaas inoogu jooga wallahu subxaana wa tacaala acla aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk اللهم صل على محمد وعلى آل محمد